kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo aad naga maqlaysaan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka horumarinta nabadda iyo maamul wanaagga ee radio beerla todobaadkan barnaamijka horumarinta nabadda iyo maamul wanaagga ee radio berla waxaan diiradda ku saaraynaa doorka shirkadaha gaarka loo leeyahay ay ka qaataan horumarinta nabadda xasan cabdiraxmaan maxamed habi oo ka mid ah madaxda shirkadda dayax ayaa inooga warrami doona doorka ay ka qaataan horumarinta nabadda waxaana ugu horreyn weydiinay ahamiyadda ay leedahay nabadda bismillaah alxamdulilah suma wasalaatu wasalaam sala allahu calayhi wasalam waxaan salaamayaa dhammaan maamulkii shaqaalaha idaacadda radio beerlola aada ayaa umahadsantihiin arrimaha muhiimka ah warbaahineed a u hayseen bulshadiina gobolka gaar ahaan degmada beledweyne aada ayaan ugu dhawaa barnaamijka horta macnaha maaragtay nabad macnaha maaragtay way macno badan tahay laakiin nabad nabad waa tiirka koowaad ee aas-aaska nolosha ama xaaladda xasiloon ee lagu wada noolaado soomaaliduna waxay tiraahdaa nabad la-aan waa nolol la-aan waa horumar la-aan waa waa jiritaanka bulshada oo macnaha jirin nabad meel ayna ilaalin nolol nolosha dhan oo macnaha maarata ma jirto waxbarasho ma jirto caafimaad ma jiro horumar ma jiro isdhexgal bulsho ma jiro hadu hadduu al idmaayo ismaqal ma jiro waa macnaha maarata xaalad aan ummadda macnaha maarata wax maarata ummadda macnaha bini-aadanka ayna ku noolaa karin marka nabadda waa tiirka koowaad ee nolosha bini-aadanka iyo dhammaan noolahoo dhan maxay faa-iido ay leedahay marka nabadda
runtii america horta nabadda waxaa u baahan laga bilaabo aniga adiga iyo dhammaan bulshada meel ay nabad aalina laguma noolaa karo tusaale maanta magi markay jirto amni daro aniga adiga kuraastan quraxda badan kuma fadhi lahayn mana macnaha lees wareysteen marka nabaddu waa tiirka hore ku sheegay waa tiirka koowaad ee nolosha bini-aadanka bulsho kastoo meel ku nool macnaha maaragtay oo nabad nabadeysan way ka horumar badan yihiin bulshada ay macnaha maaragtay ay dhibaatada haysato tusaale gobolada soomaaliya kuwa nabdoon horumar iyo la taaba kara ayay gaareen kuwa macnaha maaragtay ishaagee nabdoonena waxaa hareeyey masiibooyin badan ma jiro maamul maamul ma jiro laisku hadlay karaa waxaa waxaa dhaca ay sababtaa nabaddu maamul xumo baahsan ansha xumo baahsan khabyaalad iyo gaamuurtay isnaceeb maasuq maasuq maasuq oo macnaha maaragtay aana ceeb ahayn sidoo kale daacadnimo iyo daciifnimo xagga qaacidada ah iyo dareen la-aan bulsho runtii meel aan nabad jirin waxaa macnaha dareemi kartaa inay tahay meel fowdo ah leesmaqal nolosha dhan oo bili-aadanka ay baabacday haba yaraatee ayna jirin wax macnaha maaragtay ishag maanta la wada fiirsadaa nabaddu marka waxay dan u tahay dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada waxay dan u tahay jiritaanka bulsho iyo horumarka magaalooyinka marka nabaddu waa wax aanan la heli karin ilaahay ana manaa maaratay abixiya waa waana wax manaha maaratay oo ummadda qof kasta inuu ka fikiro inuu uu macnaha maaratay uu nabad uu ka shaqeeyo seed uga qeyb qaadataanka shirkada ahaan bal doorkiina horumarinta nabadda muxuu yahay
niyo horta ee, shirkadaha een, gaarka loo leeyahay een, waa meelaha keliya ee macnaha maaragtay sheegeen een, macnaha maaragtay bulshada ay wada joogaan tusaale dadku hadday leeyihiin wax wada la leeh oo ka dhexeeya iyada naftigooda waxay ka qaadanaysaa isdhexgalka bulshada ummaddu inay macnaha is aaminto ee wax isku darsato ay waxooda wada wada ilaashadaan ilaa waad isku dane Ee, dad isku dana ayaa danahooda ilaashada macnaha marka een ho- macnaha si- shirkadaha ama shirkadda aniga had macnaha ka shaqeeyo waxay waxay macnaha ka qaataa kaalin muhiima tusaale aniga hadda macnaha shirkadda leyrkaan nahay eh, leyrku wuxuu horumar weyn ka qaataa eh, nabadda meel aan macnaha maaragtay mugdi ah oo koronto lahayn waa dareemi kartaa Eh, tusaale een h- markaa magaalada marayso Een, oo habeen iyo maalin inta badan isku mid waaye magaalooyin ma- sheeg meelaha muhiimka oo laisugu yimaado Een, nalal aada u iftiinaa ku jiro dadku waa kusoo dhiiranaan Een, dhalinyaradu waa usoo damaasha tag- een, damashaad tagtaa way ku sheekeystaan Een, haddii ganacsigii macnaha ma horumar ku sameeyaa Een, tusaale hadda aniga macnaha maaragtay shirkaddan u shaqeeya waxaa ka shaqeeya boqol iyo konton ilaa boqol iyo todobaatan ruux ayaa ka shaqeeya waa dadka kal- dadweygu kala duwanee soomaaliya ee degan een, magaaladan Een, qasab waaye marka dadkaas inay isbartaan isla noolaadaan isdhexgalaan nolol macnaha maaragtay walaalnimo mid macnaha maaragtay sheegeen saaxiibtinimo inay yeeshaan marka waxaan dhihi karaa shirkaduhu kaalin weyn oo mug leh ayay ku qaataan nabadda niyo aniga horta waxaan bixinaa adeeg ah, koronto tusaale aniga hadda korontada ayaan ka shaqeeyaa dayax power supply shirkadda magaalada ugu weyn ee eh, ka shaqey- ka shaqeysa ma- dhammaan gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne Een, adeeg aan bixino waa adeeg macnaha koronto waa adeeg hadda aan macnaha maaragtay sheega hadda aan meeshaan iftiinka aan ku iftiinsanayno waa adeeg bulshada asaasi u ah Ee, hadda noloshii dhan oo bulshada ayaa waxaa ku noqotaba macnaha maaragtay ayay macnaha maaragtay ku salaysan haddii maanta aanan jirin adeeg koronto ma jiraayo lacag ma la isticmaalo taleefokaas xitaa Ee, noloshii dhan aa kusoo kalmaatay Een, horumarkii aa ku xiran Een, magaalada hadda waxay macnaha maaragtay ka nooshaaba waxaa ka jiro een, macnaha maaragtay adeeg koronto oo nadiif ay haastaa oo afar laata saaca marka waxaan leeyahay aniga waxaan ka qaadanay shirkad ahaan iyo dhammaan maamulka shirkaddaba een, kaalin weyn oo macnaha isdhexgal bulsho qurxintii magaalada een, na- nalalkii oo macnaha maaragtay amniga mu- weyn kaalin weyn ka qaadanayo meel walba laamba laambad firiya ku xiran tahay sportiska macnaha maaragtay een, koleeto waxaan ka qaadanaa kaalin weyn oo waa dha- dha- dhalinyarta marka qaar waa dhiirigelinaho Een, hadda waxaa jirta koox oo ku dheesha magacayna oo anaga aan maalgelin oo macnaha maaragtay aan kulley aan ka taageerno waxyaabaha oo asaasiga sidii nabadda meel ku noqotay iyo isdhexgalka bulshada waxaasoo dhan waa isaga oo ka qayb qaad- ka qaadanaa wax kaalin weyn aan ka qaadanaa Een, sidoo kale waxaan ka qayb qaadanaa waxyaabaha bulshada loo leeyahay oo macnaha isaga oo oo oo ah ishagan oo bulshada ka dhexeeya oo la wada leeyahay sida macnaha maaragtay haddii ay macnaha maaragtay oo bulsho ama xaafad laga sameynayo in horumar laga sameynayo waa qeybaan ka noqonaa oo waxaan ku tabarucnaa tusaale hadda bundo weyn manaha markii hadda bundooyinkan hadda biyaha fatahaadda ay buriyeen kaalinta ugu weyn aan ka qaadanay inaan manaha bulshadayni aan wax kala qaa- kala qayb qaadano waxyaabahaas dhan waa wax manaha maaragtay sheegeen responsibility ah ama maashaa bulshada naga saaran mas-uuliyadda naga saaran maadaama ay yihiin dadkayni aan ka shaqe dhex shaqeysanaynay marka kaalin weyn aan ka qaadanaa niyo waa sax een, waxaan sameynaa Een, horta meelaha dhalinyarta dadka isku imaadaan oo sida ka soo qaad een, garoomada kubadda cagta lagu cayaaro kaleeto waxaan u sameynaa qaymamis gooniya si aan ugu dhiiri- dhiirigelino dhalinyarta iyo bulshada dhalinyarta isku arkaan ay macnaha maaragtay ay kusoo dhigaan xirfadooda kuma dhigaan si ay u s- ma- dhex- isdhexgal bulsho ugu dhaco waxaasoo dhan waxaan sameynaa een, qiimo dhimisaan u sameynaa aad ayaan usoo dhaweynaa meel alla meeshii macnaha ma dan guudana ayadana tixgelin weyn aan siinaa waa macnaha qiimeynaa een, wax walba wax- wax allaale wixii bulshada oo u ah faa'iido oo, een, qeybaan ka nah dhalinyaro badan ayaa hadda shaqo abuur u sameyseen ma la dhihi karaa dhalinyarada aad shaqo abuurka u sameyseen ama dhalinyaradu shaqo abuur loo sameeyo waxay qayb ka qaadan karaan horumarinta nabadda waa sax xaqiiq waaye Een, aniga hadda tusaale hadda ishaageen shirkadda een, waxay sameysaa horta horta kow manaha dhalinyaro badanna waa diyaarisaa waa tababartaahoo waxay ku dab manaha u diyaarisaa inay manaha maaragtay ay noqdaan rag mustaqbal leh oo xitaa haddii manaha maaragtay ay shirkaddan ka shaqeyn meel kale ka shaqeyn kara waa tababarnaa dad baa nololo keenaa Een, xitaa een, hay-adaha een, horumarya bulshada oo nabadda ka qayb qaata tusaale kuwa oo sameeya macnaha maaragtay sheegeen oo dadka dhalinyarta ay soo tababaraan korontada isu tababaraan beryaroodki aan siinaa aad macnaha sheeg ayaan u tixgelinaa shaqo abuura u sameynaa shaq- waa waa shaqaalaysiinaa Een, qaar badan oo macnaha maaragtay dhalinyaraha oo hadda oo macnaha maaragtay ayaan saas oo kaleeto aan shaqo abuur ugu sameynay oo hadda shaqaysto dad wax soo saar leh dad macnaha maaragtay waxgal ah een oo badan oo macnaha maartay maasha allah magaalada maanta qaar ayaa macnaha maartay in aan aniga aan tababarnay ayaa gobolada kale u shaqo tagay oo macnaha maartay ka shaqo abuur ka samaystay qaar ayaan macnaha maartay aan hadda diyaari haynaa si ay mustaqbalka ay macnaha maartay xirfadlayaal u noqdaan marka shaqooyinkaas macnaha maartay iyo wax kasta oo bulshada eh, muhiim u ah een qaybaan kan ah nabadda ay qayb qaadan karaan isdhexgalka bulshada qayb qaad- qaadan karaan waxay ogaan karaan inay macnaha maartay xirfadooda intay meelaha meelaha oo macnaha ay dagaalada jira ay ku biirlaan waxay ogyihiin inay waxay ay macnaha maaragtay ay ku dhiirigelinaysaa inay macnaha wax soo saartaan si nabadgelyo ah ay macnaha maaragtay wadankooda ugu shaqaystaan wadankoodana ay aaminaan Een, deegaankoodana macnaha maaragtay ogaadaan inuu yihiin ay muhiim ay macnaha maaragtay aaminaan Een, ummadana bulshadana waxay kusoo kordhiyaan ayaga naftoodana waxay kusoo kordhiyaan weli waxaad maqlaysaan barnaamijka horumarinta nabadda iyo maamul wanaagga ee radio berula markana kusoo dhawaada heeska dhextaalka barnaamijka
nabadee macaanee neeca u doonee nabadee macaanee neeca u doonee dhaqa iyo barwaaqada nimco lagu qabooba itanaasir maano laga jabo nafaqada naxariista eebaay niyadana u roone naftayda ku jecelo rajo aan nusqaamayn kuguna wilaysi nabadee macaanee neeca u doonee nabadee macaanee neeca u doonee naqa iyo barwaaqada nimco lagu qaboobay itanaasir maano laga jaqo nafaqaday naxariista eebaay niyaddana u roone naftayda ku jecelo rajo aan nusqaamayn kuguna wilayse yahay baryada ilaahiyo kama nooga ducaadee yahay baryada ilaahiyo kama nooga ducaadee dalka noogu soo noqo yahay baryada ilaahiyo kama nooga ducaadee legeeyahay baryada ilaahiyo kama nooga ducaadee dalka noogu soo noqo nabadee macaanee farxad iyo naruuraay
intaasi aan ku dhaafno heeskaasi uu ku luuqeynayo fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole iyo heeskii nabadda bulshada oo wax la baro ee, door ma ka qaadan kartaa ayaa isleedahay nabadda حق- حقيقة و- آن، نيهو جهلك هرت وعدو وعدو هو ذا بلشدة آن، قفك إنه جاهل نقضة ومعناها جهل نقضة هرت إلهي أم أم إشك أم قرن لكن قفك أسيقا تذلك ره مرك جهل وعدو كوباد أمد بلشدة وحيابها أنسلين هاي آن، بلشدة إنه يكون بنتها كمت هاي waxaan leeyahay een, qofku hadduu wax barto ama diini ah barto ama sheeg maadi ha barto ama qof manaha maarata wuxuu noqonaa akademiga wax kasta wax maana wax ka xishoona ceeb ay la taha qofku laakiin hadduu jaahil yahay waa qof indhal oo kaleeto waa blend person oo kaleeto wuxuu ka waabana iyo wuxuu ka shan dad dad blend yaan dhigan waxaan ka wadaa qof indhal oo wax bartaa jiro manaha diyaarsan laakiin waxaan ka wadaa qof manaha qalbiga ka indhalo waa manaha marka waxaan dhihi karaa qofku inuu wax barto waxay manaha maarata muhiim u tahay shakhsiyan iyo bulsho ahaan iyo dadka uu la nool yahay iyo xitaa manaha maarata horumarka deegaanka Eh, magaalo kasta ama ama ama yacni eh, bulsho kasta dadkooda xirfada lahaa meeshay badan yihiin horumaraa ka jira nabadaa ka jirta isdhexgalaa ka jirta isfahan bulshadaa jiro wada shaqeynaa jirto dadkoo ilaashada manaha maaragtay isheeg horumarkooda ka jira tusaale manaha maaragtay dadka haddiinaba waxay ilaashada oo manaha ay jirinba ma ahan dad manaha maaragtay wax ka dhexay marka dadkaas marka waa dad isku xiran oo kala maarmay Een, waxaana manaha maarata dadkaas manaha maarata u horseedi kara wanaagga kuwa wax bartay ama xirfad ahaan wax u bartaano ama isheeg maarata isheeg aqoon ahaan kaleeto ha bartaano oo manaha maarata dad oo manaha maarata dadkaas waxay noqdaan dad akademiga oo xishoonayo oo qofka wacyigelinayo oo bulshadaas uu noo karo een, road mo- model yacni marka waxaan dhihi lahay een, dhalinyarada wax baratay ee, ama jaamacadaha kasoo baxay ama qaar hadda jaamacadaha baranaa waa inay noqotaa qof oo role modela yacni marka adiga heer waxbarasho gaarto waxaa tahay dadkii bulshada ka duwan tahay qof akademiga akademiga waxaan lahaa qofka inuu isbedel sameeyo in qofkaas qof wax walba oo mana maaragtay wax wixii xun iyo wixiisan kala yaqaan soo ma marka waxaan dhihi lahay een, wacyigelin sameeya ummadda dhiirigeliya nabadda ka shaqeeya ee, nabaddu waa manaha maaragtay waa wax manaha ummadda maaragtay sheegen muhiim u ah meel aan nabad jirin nolol ma taalo waa ognahay Een, ummadayna ay manaha maarata waxaa ku dhacay wax la jaha wareer hiddo dha- hiddo hiddihii oo naga xumaaday dhaqankii oo xumaaday iyo bulshadii oo damiir la-aan damiirkii dhan ka suulay marka waxaa manaha soo celi kara oo dadkaas manaha maaragtay een, een, manaha khibrad iyadoo ist- had- hadday isticmaalaan dadka waxbarta saasaan iga aaminsanahay Ee, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maxaa nabadgelyo darrada ka qayb qaadan kara niyahow een, waa masan tahay waa su-aal muhiim ah Een, waxaan is leeyahay niyahow nabad nabadgelyada waxaa ka ka qayb qaadan kara horta kow een, maamul xumada waxaa ka qayb qaadan kara maasuqa iyo wixii ma- bulshada lalahaay oo dadka lahaayna oo layska cuno Een, waxaa manaha ma- ka qayb qaadan kara ee, muqadaraadka iyo macnaha maaragtay een, waxyaabaha manaha maaragtay aan maandooriyaasha ah Ee, magaaladana aad ugu badan yihiin Kii oo dadkii oo wacyigelinba qabinba oo macnaha maaragtay laga wacyigel waxaad dareemi kartaa een, wadooyinka magaalada barnaamijka maraysa waxaad arkaysaa waxyaaba badan la- la yaabtay oo macnaha muqaadaraada xashiishadii xashiishkii macnaha maaragtay isheeg oo oo macnaha t- oo tubaakadii Ee, yacni ee, waxaa la yidhahda isheegeen qamrigii oo wadankan dariskana etoobiya macnaha maaragtay xuduudna la- la- oo aad noogu dhow yani magaalada la soo geliya magaalada lasoo geliya Een, waxaad dareemi kartaa een, taabuugii waxa la dhahayo xataa ummadii Oo fidnay dhalinyarada dhalinyartii isticmaalaan fidneeyey waxaasan dhan waxay ka qaab- qaab- qaabo qaadanaya amni darrada qof xishoona ma qof dhan qof ma- maandooriya isticmaale wax kasta ka- waa laga filan karaa inuu qofka qofka dadkii uu dilo baahal noqdo inuu dadkii dhaco inuu ummadii macnaha maarata fasahaad uu ku rido marka waxyaabaha noogu weyn oo magaalada aan ka jira maandooriyaasha ka mid a Een, bulshadana macnaha ma- ma- ma oga cunug dhan waxaa arki dad macnaha maarata lagu ogaayo maanta inay wax bartaan oo dhalinyarahay oo mustaqbal yeelan lahay inay maandooriyahaas ula tegi oo macnaha mustaqbalkoodii baaba-ay ayagana bulshadiisii halaageen macnaha marka waa wax aad macnaha maaragtay ummadda u baahan in laga waacigeliyo waxaan leeyahay qaybihii dambaan maraynaa yani nabad haddii la helo qayb ma ka qaadan kartaa kobaca dhaqaalaha iyo ganacsiga deegaanka oo horumaro niyow horta een, nabadda horuma- horumarka koowaad macnaha maaragtay een, nabadda wa nabad meeshii la hela meeshii wala dadka miir miira la helaa Een, waxaa imaanaya macnaha maaragtay sheegeen een, is-aaminada imaanayso nabadda marka haddii la helo waxaa la helayaa macnaha maaragtay sheeg waxbarasho waxaa la helayaa caafimaad waxaa la helayaa shaqooyin waxaa la helayaa manaha wax la yihahda isheegeen wax kasta oo manaha maaragtay bulshada u baahan tahay laakiin meel nabad aalin waxay moo kara ma- wax yaallo iyo wax oo lama leh marka waxaan leeyahay ilaahay nabad hana siiye waxay maalaha nabadda dii lahelo ganacsi hala- ima- horumar la imanaya warshada ima lahay dadaa ma- magaalada dadaa maalgasho lahay dad maal manaha maaragtay gobo- gobolada kale ka imaado ma- ma- maalgashto ama dad manaha ma- dalka dibadiis ka imaado ma- maalgasha la sameyn lahay waddankaana waa barwaaqo waa waddan manaha maaragtay barwaaqo ah oo manaha dahan oo maanta haddaa mana- maaragtay sheegan hal tacab oo maanta oo haddaa maanta hal nus tacab haddaa maanta abuurtay aa ka dhargeysa marka keliya hadda magaladan waa aragtay barwaaqada taala waddanka wax ka faa'iidaysta bas nabad bu lagu lagu cuno bas ay u baahan tahay iyo manaa maaragtay iyo horumar horumarkana iyadoo ku xireen wax kasta horuma manaa horumar kastane manaa maaragtay horta ilahay kasii kow bulshada la rabaa in uu diyaar garowdo in horta dad manaa maaragtay raba nolol iyo iyo manaa horumar iyo manaa maaragtay iyo iyo wax la yihahdo ishaag in xaaladda hadda maanta aan ku jirno aan ka gudubno ugu dambeyntii fariinta ugu dambeysay aad dirayso ee ku aadan yani in nabadgelyadii iyo horumarkii laga wada shaqeeya dadkiina gacmaha isqabsadaan maxay tahay Een, horta walaalkayow een, macnaha maaragtay sheegeen waa maasan tahay een, waa su-aal muhiima horta macnaha maaragtay een, sidaan kuu sheega nabad la-aan waa nolol la-aan haddii ay nabaddu een, nabaddu haddaynay meesha ka- ay ka baxdo waxaa baaba-aaya aas-aaskii nolosha oo dhan dhinac kasto een, een, ha ha ahaato macnaha maarata sidaan kuu sheegaba i sheegeen isdhexgalkii bulshada ha ahaato is-aaminaadii ha ahaato wada shaqayntii ha ahaato macnaha maarata isheeg waxa la yihahdo isheegeen ganacsigii Een, hadda waa artay mararka qaar waxaa maqalnaa beledweyne waxaa ka dhaca macnaha maarata wadada laamiga xiran maciishadii ha kacad noloshii dhan marka dadka marka waxaa dhacaysa marka dambe inay haddii manaa nabad la waayo dadka inay socdaan marka dadka nabadda inay ka shaqeeyaan waa muhiim ina dadka manaa maaragtay wanaagsan oo manaa maaragtay een een ah sida culimaadiinka een dhalinyarada ganacsatada ururada haweenka iyo dadka manaha maaragtay sheegeen waxgaradka ah ee dheergaradka ah inay ka shaqeeyaan sidii manaha maaragtay nabad loogu noolaan lahay sidii magaaladan horumar u gaari lahayd dhegaystayaal intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka horumarinta nabadda iyo maamul wanaagga ee radio berla waxaana barnaamijka idila socodsiinaya anigoo ah cumar yuusuf aadan americo intan barnaamijkan lamid isku maqli doono sidaa iyo nabadgelyo